bismillaahi araxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan iyo si walbaa noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka bartilmaameedka idaacadda simba
soo gudbinta barnaamijka bartilmaameedka simba waxaa gacan ka geystay shirkadda isgaarsiinta hormuud telekom qof kasta iyo qoys weliba wuu qaatay qayb ka noqon macaamiisha hormuud telecom mobaylka hormuud ayaan ka ogaanay sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha intaba oo annagee mobailla waan haysanaa mana inoo sheegaan idinka kuwiina say ku sheegaan sicirka iyo sarifka keliya maahee xitaa saamiyada caalamka ayaan kala soconnaa saaxiib waan ku nasannay mobaylka hormuud weydii mobaylka hormuud ha kuu jawaabee nooc kasta oo mobayl ah iyo meel kastoo aad joogto ayaad adeegan ka heli kartaa
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen sabdi axadna ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay kow-iyo tobanka bisha lixaadda juun sannadkuna yahay labada kun lix iyo tobanka qodobada barnaamijka bartilmaameedka idaacadda siimbaca waa dhegaystayaal aad ku maqli doontaan haddii allaha uu dul oggolaadana waxaa qayb ka noqon doona baarlamaanka soomaaliya waxay maantay meel mariyeen dhismaha sharciga maxkamadda dastuuriga kulan maanta xildhibaanada baarlamaanka muqdisho ay ku yeesheen ayay ku meelmariyeen dhismaha sharciga maxkamadda dastuuriga barnaamijka ayaan dhegaystayaal idinku soo gudbi doonnaa haddii alla laga helo waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan webdi ka socda dowladda itoobiya oo maanta gaaray magaalada hargeysa kulanna la qaatay madaxweynaha maamulkaasi axmed siilaayo waxaana ay kala hadleen sida laga yeeli karo ciidamadii dhowaan dadka shacabkaha ku dila deegaanka gaashaamo dhulka ismaamulka soomaalida itoobiya waxaan barnaamijka sidoo kale dhegaystayaal idinkugu soo gudbi doonnaa haddii eeb uu idmo wasiirka amniga maamulka puntland oo muddooyinkii lasoo dhaafay xaaladda waa xaaladda caafimaad kaga maqnaa dalka islamarkaana lagu daweynayay isbitaal ku yaalla gudaha waddanka jabuuti waxaana maanta dib ugu soo laabtay deegaanada puntland barnaamijka ayaan dhegaystayaal idinkugu soo gudbi doonnaa waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkaaad ku maqli doontaan waxaa maanta dibadbax waxaa dhigay dadka shacabka ku nool gudaha degmada daynile ee gobolkani banaadir waxaana ay dadka dibadbaxa dhigayeen ay eedeen u jeediyeen taliyaha saldhigga degmadaasi daynile oo ay ku eedeeyeen in musuq maasuq uu ku kacay islamarkaana uu dadka shacabka ee degmadaasi ku nool sidii loogu talagalay uusan ugu shaqaynayn waxaa sidoo kale taliyaha degmada ee dadku shacabku ay eedeeyeen uu sheegay in uusan jirin qaladaad uu ka gala dadka ku nool degmada daynile barnaamijka ayaan dhegaystayaal idinkugu soo gudbi doonnaa dadkii dibadbaxa dhigaya oo hadlaya islamarkaana sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha taliyaha ay ka tabanayaan iyo taliyaha oo isagana arrintaa ka hadlaya waraysi aan idinkaga xidhno waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka qodobadaan idinkugu soo gudbi doonno muddada soddonka daqiiqi ah wadow ka bixi doono waxaa qayb ka noqon doona wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka jubbaland waxaa maantay ay gaareen magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland barnaamijka ayaan dhegaystayaal idinkugu soo gudbi doonnaa ciidamo gadoodsan oo ka tirsan maamulka puntlandna waxay maanta la wareegeen xarumaha maamulkaas uu ku shaqaynayay ee magaalada gaalkacyo arrintaa uu saameyn ku yeelatay shaqadii guud ee maamulka gobolka mudug ee puntland barnaamijka ayaan dhegaystayaal idinkugu soo gudbi doonnaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale nugu soo kordha ayaa dhegaystayaal barnaamijka ku maqli doontaan muddada saacadda waa soddonka daqiiqa ee hawada uu ka bixi doono waxaana barnaamijka farsameynaya cabdulaahi xuseen cumar anigoo ah sharmaake maxamuud xuseen ayaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsii doona ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka bartilmaameedka idaacadda siimba
warshadda isbuunyada shaakir sharfanaa magaceedu shacsanaa waxtarkeedu shaqaalaheedu wacnaa warshad waa isbuunyada shaakir ama waaba ha sheegin waataan kaga barannay shaakir joodarayaal jamaalsan iyo fadhi carbeed martifarax yeeli sharaxanoo shagli iyo muuq ina deeqo dheeldheel aanu ku shuuqin ayay bulshooy haatan waxay inoo keentay barkintaa habeen wanaagsan gabadheenna hagaagsan rabbi inoo hadiyeeyey hurda way ka guurto haarkeeda baxaya joodarayaasha hagaagsan carruurta loo hindisay shaakir ay hal abuurtay hadda keen minankeena hasaageediyay ka harina haddii kale gurigii hooyaday iyo hoygii laygu dhalaan hadeertaan u hayaami hodanay hadalka meesha ha geyni malaha adaa hurdayo indhaha isku haysta goor hore hadda waa goor hore ayaan u keenay joodariga carruurta oo aan ugu soo iibiyey warshadda isbuunyada shaak
aabe aabe aabe aabe Eh, ya waay ee wax ii maryama waaye jooriyaa qash waaye joori kalaal waaye do- gabadha diriskeen hore xamti la dhaane ha joore qurax badan haysato iyo soo gad joorad waayahay anaa kuu soo gadaya joodarigaas magaciis shaakir shaakir shaakir iska daa dadka waaweyne caruurta xataa iyaa og waan kuu soo gadayaa ya haddaan baxayaa runa Eh.
waa kuwan hoo joodariyaashaada haye ku jiif haye maryam runa hee maryam ka kacba ee ka kackac quraaco ee qurax marow aabe dhaaf warshada isbuunida shaakir waxay soo saartaa joodariyaasha kale ah farmadoobe shaakir maxbuub five star mumtaaz sidoo kale waxay soo saartaa fadhi carbeed taya leh joodariyaasha carruurta iminkana waxay soo kordhisay barkinta habeen wanaagsan oo ah barkin loo rayaaqay bulshaduna aad u mahadisay jiif wanaagsan iyo juucla'aan waa astaanta shaakir warshada isbuunida shaakir xarumaheedu waxay ku kala yaalaan wadada janaala daa'uud agagaarka jaamacadda muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan calamada sidoo kale waxay xarumo ku leedahay maalin taajir suuqa khaliifa say biyano suuq boocle ceelasha biyaha iyo afgooye wixii faahfaahintaa dheerfadlan kala xidhiir eber lix toban iyo kow toban iyo kow toban iyo kow labaatan eber lix toban iyo kow toban iyo kow toban iyo kow labaatan iyo kow ama eber lix toban iyo kow toban iyo kow toban iyo kow labaatan iyo labo ama eber lix toban iyo kow toban iyo kow toban iyo kow soddon ama eber lix hal shan konton soddon soddon iyo kow ogeysiis muhiima dhammaan waxaa la ogeysiinayaa dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda in xarunta caafimaadka ee nasteex medical center ay daweynayso xanuunka baabasiirka iyadoo adeegsanaysa hab casri ah oo aan ahayn qalliin iyo gubid midna waxaana qofka la daweynayaa isagoo aan ka baaqan shaqo maalmeedkiisa caadiga ah xarunta nasteex medical center waxa ay ku taalaa isgoyska baarubax kasoo horjeedka albaabka galbeed ee makhaayadda baarubax fiiro gaara fiisitada maalinta khamiista waa lacag la'aan faahfaahin wixii intaasi dheer fadlan kala xiriir taleefanada kale ah eber lix hal shan afartan iyo sideed afartan iyo kow sagaashan iyo shan ama eber lix hal shan sideed sideed konton iyo toddobo toban iyo labo haddaba ha moogaan oo horay u gaar xarunta caafimaadka ee nasteex medical sansa
mar kale habeen wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxay maanta ay meel mariyeen dhismaha sharciga maxkamadda dastuuriga fadhi maanta ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxa ay kaga doodeen siddeed qodob oo waaweyn kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wax ka beddelka dastuurka federaalka iyo muddo kordhinta guddiga xuquuqda waa xuduudaha federaalka iyo dhismaha maxkamadda dastuuriga qodobkii ugu horreeyey ajendaha oo ahaa wax ka beddelka dastuurka ayaa la isku khilaafay in laga hadlo ama la guda galo kadib markii eh, xildhibaanadu qaar arrintaa qodobku ay kasoo horjeesteen kulanka maanta uu shir guddoominaya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaa xildhibaanada maantay ay ugu dambeynta cod ay u qaadeen sharciga dhismaha maxkamadda dastuuriga waxaana u codeeyey xildhibaano gaaraya boqol afartan iyo toddoba xildhibaan waxaana ka soo horjeestay hal xildhibaan oo keliya
waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada aan codsi gaar ah ku jeedinayaa in labadaasi qodob si aad iyo aada laysugu xilqaamo waa xil toos inoo taabanaya annaka barlamaaniyiin ahaan arrintaasi inaan ka badbaadino dalka oo aynan dhicin firaaq firaaq hay-ad dowladeed inuusan dhicin waaba sii waa waxaa waye barlamaanka faraaqiis inuusan dhicin waa qodobka lixdanaad aan ka codsanaynaa boqolka soddon iyo lixna faqradiisa labaad baa wax laga bedelaya oo dhahaya maadaama muddadii gabaabsi ay tahay oo muddada xilhaynta ay labaatanka bisha agosto ku eg tahay aan laga gaari karin arrimahaasi waxaan codsanaa xildhibaanada inay igu ayidaan arrintan eh, magaciisii labadaa qodob midda aan ka digayo aan shacbiga soomaaliyeed iyo dhammaan wixii aan soomaali ahayn baan u sheegaya waxaa weeyaan dadka meelaha buunka ka yeerinaya ama turumbada dheer ka yeerinaya oo leh guddoonka baarlamaanka wuxuu markale rabaa inuu dheeraysto muddada waxaan leenahay arrintan waa arrin soomaaliyeed arrin baarlamaankan uu leeyahay xilkeeda weeyaan marna kama yeelayno in arrintaas noo difeed garayo arrintu waa arrin soomaaliyeed ma ogolin barlamaan la'aan inuu dalkeena noqdo ma ogolin dastuur muran galaya inaan- inuu noqdo marka waan maqlay sheekooyinkooda waxaan oga digaynaa in arrimaha baarlamaanka ay faraha kala baxaan weli xogheynta waxaan ka codsanayaa ereyada maanta aan ku hadlay inuu af ingiriis u tarjumo meel kastan u diro Eh, mudanayaal nidaamka nidaamka codaynta ma igu ansixiseen mahadsanidin xogheynta hanoo garayso in maaragta codayntaasi ay soconaysay ilaa arbacada labaiyo tobanka duhurnimo aanu gudubno qodobka xiga aanu gudubno qodobka xiga oo ah codaynta sharciga lagu dhisayo maxkamadda dastuurka ayaantii dhoweed city faftiran baa looga hadlay waa dhammaaday in mudday soo socotay ma- maanta waxay to- waxay taagan tahay codayn Ah, xogheynta ha diyaargarowdo arrintaas ha loo codeeyo Ya- ya- ha tafadal Ah, xogheynta diyaargaroow intuu ah, xildhibaanka hadlaya xogheynta isdiyaariso
mudane guddoomiye waa mahadsan tahay
xildhibaanada bannaanka jooga ha soo galaan ha la soo geliyo
mudane guddoomiye wasiirka warfaafintana waa mahadsanya keligiisaan wasiirada uga jeedaa wasiirada waxaan u sheegaynaa wasiirada xildhibaanada ah raalli ahaada nidaam nidaam waxaan si gaar ah guddoonka wuxuu si gaar ah ula xisaabtami doonaa xildhibaanada wasiirada ah midkii aan ka waayo liiskaas codaynta magaciisa aan ka waayo oo wasiir ah inaan toos ula xisaabtamayo anigii ra-iisul wasaaraha aan ka wada tashan doona arrintiisa wasiirada xildhibaanada aan sheegaa
allah yacizak allah yacizak wasiiradan waa is hilmaameen baabuurta qurux badan lagu qabi bajetkooda kaafkeen mudane guddoomiye waa mahadsan tahay maanta waa dhaarsan tahay waa kuu jeednaa garabka allah galo waxaan rabnaa inaan maanta guddoomiye aad sii adkaysid annaga maxkamadan dastuuriga ah wax badan wax badan wax badan ayaa waxay sugaysay maaragtay dowladda soomaaliyeed in la helo isqabqabsiyo fara badan oo jiray hay-adaha dowladda dhexdooda een, amuuro fara badan ee khuseeyey masiirka ummadda ayaa ku jiro mudane guddoomiye adiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo baarlamaanka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ummadda soomaaliyeed ay noqoto maxkamadan dastuuriga ah mid waafaqsan nidaamka u degsan hannaanka dowladeed ee la waafajinaya awood qaybsiga mudane guddoomiye cadaalad darro waddanka ayaa lugaha waxay u dhex gashatay si aadan yacni malaysan karin hay-adaha ee khatarta ah ma rabna in lagu galo kooxaysi iyo ninjeclaysi iyo waxaanan sharciga aanan qabin waddankan waxa uu cadaalad darrada uuna dhusinayo ma rabna inay saameyn ku yeelato hay-adaha cadaaladda waa in lagu salaysiyaa awood qaybsiga dalka
waa la yeeli doonaa haddii aad kan waxaa weyaan sharcigii waxaa nidaamkii lagu dhisi lahaa waa lafalafi waay marka dadka markii la gaaro allah la gaadsiiyo codayntaanu gelaynaa diyaar ma tihin xogeyn okay ah, maxkamada sharciga lagu dhisaayo dastuurka maxkamada dastuurka inta ogol inta ogol maxkamada dastuurka tafadalo inta soo dhaqsada soo dhaqsada xogeynta soo dhaqsada inta ogol ayaa nimliyey maxkamada dastuurka sabtaan mii maqlayn miya inta ogol iga sii tarjun iga sii codgaarsi inta ogolaan nidhi haa dhammaantiin oo inta ogol min fadlaku maxkamada dastuurka waxsani dejiya inta diidan dejiya dejiya inta diidan inta diidan maxaa rabtaa adiga ya inta diidan inta diidan maxkamadda dastuurka inta diidan gabadhaas kow haye labo soo tiriya hab dhismeedka waaye shakhsiyaad maaha waa nidaamka lagu dhisaayo maxkamadda dastuurka weeyaan hab dhismeedka waa tiim shalay dhan la akrinaayo waay oo maalmahan dhan la akrinayo dejiya waayahay inta ka aamusay inta ka aamusa gadaashaa soo fiiri mahadsanidin dejiya tirada ii keen dada codaysay waa boqol iyo boqol iyo afartan iyo sagaal labaa diiday ebela ka caamustay waxaa ogolaatay boqol iyo afartan iyo todobo sharcigaasi waa ansax waxaan u gudbaynaa codaynta wax kabedelka qodobka tobanaad ee ku saabsan muddada xilhaynta guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaaleynta xokeyda diyaar ma tihiin okay inta ogol in muddada xilhaynta guddiga madax bannaan ee federaaleynta loo gudbiyo ilaa baarlamaanka tobnaad inta ogol inta ogol waa muddada xilhaynta guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha federaaleynta iyo xuduudaha muddadiisii oo loo gudbinayo baarlamaanka tobnaad inuu la mid noqdo soo dhaqsada soo dhaqsada mahadsanid dejiya inta diidan xildhibaan kalaa meesha ka codaynaya inta diidan dejiya inta ka aamusay inta ka aamusay inta ka aamusay gadaal fiiriya inta geeskaana fiiriya yaasiin halla xisaabi waayahay dejiya dejiya mahadsanid tirada codaysay waa boqol iyo afartan iyo sagaal diiday waa eber aamusay hal ogol waa boqol iyo afartan iyo sideed natiijadu waxaa waa inta codaysay waa boqol iyo afartan iyo sagaal wax diiday ma jiraan hal xildhibaan baa ka aamusay ogolka wuxuu noqday boqol iyo afartan iyo sideed sharcigaa isagana wuu ansaxay mahadsanidin aan u gudubno faqradda lixaad waxaanu nidhi waxaan dib ugu dhignay guddiga guddiga difaaca inuu warbixinka keena sida ugu dhaqsaha badan ama isniinta ugu dambayn arbacada guddiga difaaca hanooga keeno warbixin kooban arrintaa lagu so walaalay hadalkii wey nidaam nidaam aanu gudubno faqradda toddobaad ee ajendada maanta waa akhrinta saddexaad ee sharciga xuquuqda siyaasiyiinta guddoonka guddiga
dugsiga hoose dhexe iyo sare ee almanhal almanhal primary and secondary school magicii daaweyn dadaalkiisa badan kol horena deeq uddaa uddaa oo maxaan u daayaa duruus iyo aqoon cilmi diin iyo maadi uddaa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee almanhal waa sax daahir waayo lagu diin dugsi lamida dugsigan almanhal allailahi waa daarta aqoonta ah dugsiga hoose dhexe sare ee almanhal weligayba dulmanahaan u doodaa dadweynahan la jaar ahay bulshadaa danta guud u qeexaa waxaa anigeedada rabbi baan u daayaa waxaase daliishaday
barayaal ayaa kuugu diyaara dersigee ku banaan laabtaada ku dhiga dugsiga hoose dhexe sare ee almanhal manhajkaa ka sii daran waa mid qubaro tacliin diyaarido sanadaa darsaayeen dugsiga hoose dhexe iyo sare ee almanhal halka lagu daboobay u daacada bulshadeenna jahliga laga dugsado waa dugsiga hoose dhexe sare ee almanhal kooriska dullaabta da'aadda aqoonta asaagoodii dhaafay dib u kabidood almanhalaa kuula diyaaree ha ka daahina gaar islaam darajaynta ixtiraamka dadka ubadkeena lagu beero almanhal ayaana baraaya ee bulsha bulshooy ha ka daahina gaara dahab weeye almanhal waa doocaani malab duur iyo habeen inoo diyaare aan durduuranne dadowna wada geeya manhajka dugsiga uu ku baxayo waa sida tan tarbiyada carabiga iyo taariikhda iyo juqraafiga waxay ku baxayaan luqadda carabiga xisaabta sayniska iyo maadooyinka scientific subjectska laysku yidhaahdo ee dugsiga sare waxa ay ku baxayaan luqadda ingiliishka dugsigu waxuu matalo la yahay macadka barashada luqadda carabiga ee almanhal ardaygii ku biira dugsigan waxa uu si lacag la'aan ah ugu baran doonaa luqadda carabiga macadka almanhal dugsigu waxa uu shaqeeyaa maalmaha caadiga ah iyo labada gelin iyo maalmaha khamiistii jimcaha fiiro gaar ah maalmaha khamiistii jimcaha waxa uu diyaarinayaa ilmaha yaryarka ah iyo kuwa waaweyn si lacag la'aan ah dugsiga xaruntiisa koowaad waxay ku taallaa degmada howlwadaag agagaarka masjidka nasrudiin wuxuuna dhinaca qorax dhac ka saaran yahay jaamacadda s i u xarunta labaad waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee bakara two wixii faahfaahintaa dhirfadla kala xiriir eber lix hal shan konton iyo saddex konton iyo afar sagaashan iyo lix eber lix sagaal shan konton iyo saddex konton iyo afar sagaashan iyo lix ama eber lix hal shan lixdan toddobaatan iyo kow toddobaatan iyo kow ballanteenu waa waa waa waa almanhal كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة saacid ayan ii santa xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha iyo dhegaha ee saacid walaalow waxaan arkay dad badan oo indhahooda biyo ka socon jireen xanuun dartiis haddana uu faxfax yahay araggooda misna si fiican ayay wax u arkaan xaggee bay fursadaas faataxoo ka heleen xarunta saacid ayan ii santa ayaa saacidayo biyihii indhaha dilaayay waa laga saaray araggooduna waa loo saxay alla mahadi oo kaale awowana u shaloomahaye keligii buu socdaa oo waa sax xarunta saacid ayan ii santa ayaa saaciday oo ka cabirtay dareenwadayaasha aragga kana fiiqday caadkii daboolayay indhaha halow halow alla waxa uu sheegayo ma maqlo arhanadow hoo iila hadal keen waaba na wareerisay hanadow aynu goyna duqaan xarunta indhaha iyo dhagaha ee saacid iyadaa laga helaa daaweynta iyo qalabka maqalka soo kordhiya oo ah originaal damaanad leh dunidu waa saacidaa samafal iyo waa ixsaan saacid ayan ii santa dhakhaatiir baa ku sugan aqoonsad bay hayaan adeeg saxa bay hayaan siday wax u qaabilaan siday wax u daweynayaan sidoodoo kale ma arag xarunta daaweynta qaliinka indhaha iyo dhagaha ee saacid waxaa kugu diyaara dhakhtar kaa daaweynaya cudurrada ku dhaca indhaha hubinta aragga waxaa kaloo ka heli kartaa saacid ayan e santa kombiyuutar casri ah oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala iyo sixidda aragga fiiqista caadka daboola aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha sidoo kale xarunta waxaad ka heli kartaa daaweynta iyo qalliimada cudurrada indhaha dhagaha cunaha iyo sanka waxaa kaloo ka heli kartaa xarunta farmasi aad ka heli karto daawo taya leh iyo okiyaalayaal casri ah kuwa aragga iyo xaragada oo nooc kasta leh qalabka maqalka dadka dhagaha jiga saacadaha sokorta saacadaha dhiikarka iyo dhammaan qalabka indhaha iyo dhagaha oo ah jumlo iyo tafaariiq diiro gaar ah ha isticmaalin ookiyaale iyo dawo aan dhakhtar kuu soo qorin oo hubi heerka araggaaga xarunta daaweynta indhaha iyo dhagaha ee saacid waxa ay ku taallaa bakaaro waddada hormarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka sarta isboortiga ee isgooska sarfilaha wixii faahfaahinta dheer fadlan kala xiriir lixdan iyo shan afartan iyo laba afartan iyo afar ama eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddoba lixdan ama eber lix hal shan toban iyo siddeed labaatan iyo siddeed eber eber
weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka bartilmaameedka idaacadda simba wafdi ka socda dowladda etoobiya waxay maantay ay gaareen magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan halkaana kulamo waxay kula qaateen madaxweynaha maamulkaasi iyaduna waxyaabihii laga wada hadlay ay qeyb ka ahaayeen dadkii lagu dilay dhowaan deegaanka gaashaamo ee gaaraya soddonka ruux oo ciidamada dowlad deegaanka ismaamulka soomaalida etoobiya la sheegay inay dileen haddaba kulan saacado badan qaato arrimahaasi iyo sidoo kale xiriirka somalilan ay la leedahay dowladda etoobiya lagaga hadlayay islamarkaana wasiiro doolayaal wafdiga ka socda dowladda etoobiya ay u badnaayeen dadka gaaray maanta ee magaalada hargeysa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ah ee maamulka somalilan sacad cali shire iyo sidoo kale wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda etoobiya mister dharagesa kafalu isagoona ka hadlay tegitaankiisa magaalada hargeysa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaa shalay inoo yimi wafdi ballaadhan oo ka socda dalka aynu saaxiibka nahay jaarkana nahay ee etoobiya oo uu hogaaminayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda een, regaasa kefaale Een, wafdigaas saaka waanu la kulannay waxaanu ka wada hadalnay amuuro badan oo ay ka mid yihiin ganacsiga labada waddan ka dhexeeya isticmaalka dekedda berbera iskaashiga sidii laysaga kaashan lahaa dhinacyada nabadgelyada beeraha xoolaha wax soo saarka sidii laysaga kaashan lahaa iyada laftigeeda kaabayaasha sida waddooyinka waxaanu kaloo ka wada hadalnay dhacdadii ka dhacday gaashaamo een, axaddii hore iyo jaamic dubad iyo dhacdadii shalayto beledhiig ka dhacday Een, waxay aad iyo aad kalsooni noo siiyeen in la samayn doono baadhitaan dhammaystiran in ciddii falkaa ku kacday ee ku xadgudubtay sharcigana la marin doono sharciga la marin doono Een, aad baa u mahadsantihiin inkuna waxaan kusoo dhaweynayaa ee, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ragaasa kafaale
I thank you very much, Your Excellency. Uh, this morning we had a meeting, a very valuable meeting uh, with uh, uh, ministers, uh, with the relation in, in line with economic relation. We already started with uh, Somaliland economic relation, trade, bilateral agreements. So this agreement is uh, now implementing, we are starting implementation. So uh, Somaliland, uh, our people, uh, they are our friends. Uh, so uh, now we are growing this relation to high level, and we have to be benefited from the economic development. As you all know, Ethiopia nowadays growing fastly, so the growth should be with the neighboring so uh, what was our discussion is how we are supporting each other in different aspects. So we reach in very valuable uh, discussion and a valuable, uh, fruitful discussion. I thank you very much. Thank you.
Thank you. Well, uh, as you know, those who are in criminal, they are uh, enforced and is liable to the law we will investigate the idea what you are asking me. And in the reality, if there is some problem there, immediately they are liable to the law and the rules. Thank you very much.
Thank you.
caam ahaan dalkoo dhan carwadii u sarraysay dharka carruurtiyo ciroolaha dhallinyaradoo lacisa iyo alaab caynad qurxoon fadhi carbeed cidhin gaarin cindig ayay ka tahay carwo idko caliyow taa been kuma sheegin carwo idko carwo aan la meel dhigo la caynad idhaahdo cimrigay intaan jiray weli carrigan kumaan arag dhegna kumaan maqal gabadhii caruuse looga adeego carwo iidko ciil iyo calooliyow cimrigeeda ma dareento waayo carwo iidko waa carwo loo diyaariyey farxadgelinta bulshada haye maryam haa bashiir ii waran walal waa fiicannahay bal ka waran qabaqaabadii arooskeena aad iyo aad ayaan ugu diyaargaroobay laakiin waxaan u baahanahay fadhi carbeedkii iyo jiifkii qalabkii oo xafiiskaada carwa idko soo noogama diyaargareeyo weysid haa guri aan carwa idko jiifkiisa fadhigiisa iyo xafiiskaba laga qalabeenba farxad uma taalo maasha allah anigana aadan kuugu faraxsanahay aadana ugu faraxsanahay carwo idko carwo iidka waxaad ka helaysaan fadhi carbeedyo kala heer ah jiifaf aad u qurux badan qalabka jiimka qalabka xafiisyada loogu talagalay qalabka curyaanada dharka ragga iyo carruurta khasaalado firinjeero iyo weliba maacuunta noocyadooda kala duwan oo uu ka mid yahay rays kukar sidoo kale carwa iidka waxaad ka helaysaa rogaga noocyadooda kala duwan kuwa loogu talagalay masaajidada iyo guryaha katabaanada iyo daahyada noocyadooda kala duwan carawa iidka ruuxii alaab ka iibsadaa waxa uu heli doonaa gaari si bilaash ah alaabta ugu qaada iyo xirxirid bilaash ah xarunta koowaad waxay ku taallaa bakaaraha waddada soddonka halka xarunta labaad ay ku taallo xamarweyne gaar ahaan inta u dhexaysa yoobsan iyo hooyooyinka wixii faahfaahin intaa dheer fadlan waa eber lixan shan labaatan iyo siddeed labaatan iyo saddex labaatan iyo lix amba eber lixan lix lixdan iyo toddoba afartan sagaal iyo toban amba eber lixan shan soddon iyo kow soddon iyo saddex sagaashan iyo lix
horseed watch and optical center ma anigaa indha yareeyey mise ninkan waa adeer oo walaal miyaadan u jeedin waa adeer cibaare aan si fiican u fiiriyo keligiis ayuuba socdaaye waxbaa kaa dambeeyey adeer cibaar waxaa la geeyey horseed i an e int center indhaha waa loo daweeyey oo kiyaalana waa la siiyey adiga naftaada hadda gaar waad indha yaraysay soona ogow heerka araggaaga ayay ayay sidee tahay war maxaa saas oo dhan iigu qaylinaysaa inaan ku maqlin miyaad u malaysaa war waan ku maqlayaa ee tartiib iila hadal ayeyo adigoo maqalkaagu yar yahay baan ku ogaaye maxaa isbedelay waxaan tegey horseed i an e n t center waxaana laygaga soo daweeyey dhagaha sanka iyo cunnaha alxamdulilaah hadda si nadiif ah ayaan wax u maqlaa haddii dhaayahaaga cudur u haleelo haddana aad dawaynayn nolosha habboonayne horseed wooj hadeer gaar haddii ruux bukaan yahay hadal badani uma roono horseed wooj angaare hadda muxuu daweeyaa arigyare haddii uu soo hujuumo horta way cabbirayaan haddii uu caadaboolana fiiqis bay u hayaan balilna way u helayaan horseed wooj hadeer gaar sidoo kale horseed watch waxaa laga helayaa kumbiyuutarro heer sare ah oo lagu hubiyo aragari ducaysana horseed woj waxay qalab hayaan sheeg bulshada u hiiliya ha ogaato maante horseed woj waxay kuu qabanaysaa daweynta cudurrada ku dhaca indhaha waxaa kaloo lagaga cabirayaa aragelida soo wajahda indhaha iyo fiiqista caadka daboola indhaha iyadoo lagu gelinayo balil casri ah waxay kaloo ku haysaa horseed woj qaliimada iyo daweynta cudurrada ku dhaca saanka dhagaha iyo cunaha bishimaha iyo samboorka waxaa kaloo aad ka helaysaa kumbiyuutarro casri ah oo lagu baaro biyaha indhaha gala kumbiyuutarro lagu ogaanayo daranwadayaasha aragga mishiino lagu cabiro maraayadaha aragga waxaad kaloo ka helaysaa ookiyaalayaal nooc kasta xarrago iyo garaado saacadaha gacanta lagu xirto sida alfajri alxaramayn citizen iyo kuwo kaloo fara badan saacadaha lagu cabiro sokorta iyo mishiino lagu cabiro dhiikarka qalab soo kordhiya maqalka dhagaha nooc kasta iyo farmashiyo daawo tayo sare leh horseed woj waxay ku taallaa bakaaraha agaarka masjidka abaa hureyra waxay dhinaca ku haysaa salaam somali bank hadda wixii faahfaahina ka wac lixdan soddon iyo laba todobaatan eber lixal shan sideetan iyo laba todobaatan sagaal sagaal sagaal eber lixal shan sagaal sagaal afar laba eber labo ama eber lix sagaal sagaal toddobaatan iyo saddex sagaashan iyo sideed lixdan iyo sagaal
guud ahaan dhegaystayaal caawa inta ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka bartilmaameedka idaacadda siimba qodobo dhowr oo inoo harsanaa wakhtiga ayaa inoo saamaxin inaan sii anbaqaadno barnaamijka muddada hawadu ka baxayna barnaamijka cabdalla ayaa farsameynaya anigoo sharmaake maxamuud xuseen ayaa idinla socodsiinayay barnaamijkan la mid a inta aynu ku wada kulmi doonno dhammaanteenu isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ay nabadgelyo